xanibaad dhanka socdaalka ah ayaa la saaray xildhibaanada mucaaradka ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee dhowaan ka yimid magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose amarka dhanna xildhibaanno uu ka mid yahay xasan firimbi ayay warar ku sheegayaan in loo gudbiyey saraakiisha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kaas oo ku aadanaa inaysan ka duuli karin madaarka saraakiisha ammaanka ee garoonka diyaaradaha ayaa lagu wareejiyey liiska magacyada xildhibaanada xayiraadda la saaray kuwaas oo u badan xildhibaanadii ka soo horjeeday ansixintii guddida doorashada ee maalmo ka hor la horkeenay baarlamaanka iyadoo buuq isa waxaan isku rogay gacanka hadal maalinkaasi ka dhacay gudaha baarlamaanka waxaana ku dhaawacmay askari ka tirsan booliska si kastaba ha aatee wixii ka dambeeyey kadib markii axmed madoobe uu isaga baxay shirkii wadatashiga ee bishii oktoobar lagu qabtay muqdisho iyo doorashadii uu ku soo baxay axmed madoobe ayaa waxaa cirka isku sii shareeray khilaafka siyaasadeed ee ka dhex alowsan villa soomaaliya iyo maamulka la baxay jubbaland isagoo iminka maraya meeshii ugu xumeed ee abid uu gaaro